بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون Ee, halkan waxaan uga tacsiyeynayaa warka ugu horeyda walaalkeen cabdikariin muuse casir oo ku geeriyooday degmada galhareeri ilaahay horta subxaanahu watacaala awalan ha u naxariisto ahalkii uu ka tegana ilaahay samir ka siiyo dhammaanna annaga dhan ilaahay subxaanahu watacaala sabir ha naga siiyo runtii annaga waxaan ku malaynaynaa walaalkeen sheekh cabdikariin in khayr badan ayaan annaka ku naqaanaa waxaana u rajayeynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu waafajiyo uu ka mid dhigo dadka jannatulfirdows alaclaa lagu martiqaado ilaahay baan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala runtii wax yar haddii aan dib u milixsado ee, sheikhu wuxuu ahay horta degmadaanuu kasoo jeeda asal ahaan dadka deegaankan hoyaalgal hariiriyuu ka mid ahay Ee, degmadana aadaa loogu yaqaan dalkan iyo dibaddaba dadka degmadan ka soo jeeda way yaqaaniin iyo soomaali badan gaar ahaan haddan intaas kadib walaalku wuxuu ahaa mujaahid uu ahaa dadkii camalkan islaamka usoo shaqeeyay uu ka mid ahay sidaan ku naqan dadka haddana saabiqiinta ahay uu ka mid ahay horay ee, uga soo shaqeeyey degmadan galhariiri waxay taariikh u leedahay ee, inay maxkamad islaamiya ee ka furneed muddo aan laga aqaanin wadamadan maxkamad islaamiya ee, fogna taariikhdeedii anuu hadda maba xusisto laakiin way fogeed Ee, runtii walaalku wuxuu kaloo soo maray inuu degmada ruuxeeda uu ka naqday guddoomiye oo ahay guddoomiye degmo soo maray khayr badanna uu ka shaqeeyay dadka islaaxa iyo sadaqada iyo wanaagga iyo diinta in loo shaqeeya dadka aada uga hormuudka uu ka mid ahaa- ka ahaa waxaan xusuusanaa baawur asiga uu lahaa oo xilligaas guddoominimadiisa xataa kusoo baxo la siiyey ee, inuu waagii dambe wareejiyey oo loogu khidmeeyey kitaabka ilaahay koryeelidiisa kuna wareejiyey maxkamaddii xilligaa jirtay dadka khayrka iyo uga shaqeeyahawna ka mid ahaa walaalkeen waxaan leeyahay ilaahay horta mar labaad iyo mar saddexaadba sabir naga siiyo kitaabkiisana midig ha ka siiyo Ee, a- adduunyada hadda shidadeedii uu ka intiqaalaya aakhira waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatulfirdows alaclaa haas geliyo Ee, cadaabulqabrigana ha ka badbaadiyo annagana gadaashiis alla nama fidneeyo waxaan leeyahay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay subxaanahu watacaala sabir iyo imaan ha naga siiyo ahalkiisana ha ka siiyo annagana dhammaan ha naga siiyo walaalka inahaasaan leeyahay muslimiintana dhammaan waxaa waaye runtii nin ee, la wadyaqaanu ahay inay u duceeyaan sidaasoo kale ayagana waa codsaha inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun walaalkayna cabdikariin muuse sabr iyo iimaan allah naga siiyo dadka dhan oo muslimiintaana sabr iyo iimaan allah ka siiyo waa uga tacsiyeyneynaa awlaadiisaan uga tacsiyeyneynaa ahalkiisaan uga tacsiyeyneynaa odayaasha ay isla soo shaqay jireen aan uga tacsiyeyneynaa waaligiisa ayaan uga tacsiyeyneynaa Ee, noqomada gobolka banaadir ayuu ka mid ahaa isagana waxaan leenahay ilaahay jannadiisa ha siiyo naartana allah ka xoreeyo Ee, haddaan taariikhdiisa usoo noqdo ee, maqaal ahaan iyo in aan aqaanay taariikhdiisa isugu daran tahay Ee, agagaarka ee, galhareeri degmada galhareeri barigeeda agagaarka cagacda ayuu ku dhashay taariikhiya halkaas ayuu dugsi qur-aanka uga soo baxay Ee, kabacdi waxaa igu maqaalaa inuu xataa dugsi qabtay muddo dhelow uu dhallinyaro ahay kabacdi reer xamar uu iska noqday intaa kabacdi xilligii sagaashan iyo saddexdii iyo wixii ka dambeeya ayaa waxaa laga aas-aasay degmada galhareeri maxkamad islaamiya dadka ugu horeeya oo siyaasi ahaan iyo shaqo ahaan bahashaasi ku xilli waxay ahayd fawdada iyo ay badan tahay baabuurta shaqada lagu bilaabayay niman ee mooryaanaha iska haystay qorshaha siyaasadda looga qaaday iyo qorshaha gacan weyn ayuu ku lahay Ee, waxaa halkan ka abaabulay sheekh cusmaan maxamuud wadaad la yidhaha isaguna aad dadka ula shaqeeya ayuu ahay oo macnaha la taliyaha sheekha ah iyo qorshaha maxkamadaas islaamigaasi isku istaagi laheyd Ee, baabuur ay haysteenoo ee, qolo maryaano iska haysatay sidaasaa looga wareejiyey iyo qoryaheediba maxkamadaa lagu wareejiyey ciidanka bergaas maxkamadda ahay rag badan oo joogay ayaa jooga Ee, marka wadaadkaas runtii markii la yidhaahdo dhaqdhaqaaqi camalkan ee islaamiga taaka taaka ayuu ula socday taaka taaka ayuuna ula shaqaynayay Ee, waxaa kaloo degdega deegaanka galariiri ku yaqaanaa boqolkiiba boqol marka qunuudyada ayuu masjid ayuu imaamna ka ahaa mu-adinna ka ahaa ou labada iskala ahaa qunuudka joogto ayuu gaalada u habaari jiray muslimiintana ugu ducay jiray Ee, nin wuxuu ahay camalku ka go-an yahay qalbigiisa camalkaas iyo sidii loogu guuleysan lahaa uu ku taagan yahay marka runtii markii la yidhaha inta aan ka naqaano heer aad iyo aad ayuu wuxuu ahay nin gaalada necab muslimiintana jecel dadkana ee, goobo badan oo xataa waxaan ogaa dadku mar ay isku dhaceen qabiil ahaan ay isugu dhaceen uu macnaha ku dadaalay oo uu ku dadaalo uu dhex galay marka runtii markii la yidhaha ninkaas wanaagaan ku naqaanaa ee, ummaddii ahalka ahaydna waa uga tacsiyahaynaa asigana khayr badan allaha siiyo oo naartay allah ka xurayaan leenahay wanaag ayaana ku naqaanaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan uga tacsiyaheynaa ehelka sheekh cabdulkariim muuse casir ha dhalo qaraabasaha la ahaadaano iyo intii tiqiin oo ay khayr isku yiqiineen oo dhan ayaan uga tacsiyaheynaa wadaadkaas waa xijaabtay sikadiisaa ku xijaabtay een isagoo habeenkii nabad ku jiiftay aa waabirkii naftu daysay qadar ilaahay baa ku dhacday wax loo sabaysanayo oo kale ma jiraan tacsiyahaas waxaan leenahay qof kastii oo tiqin oo khayr ku tiqin oo ehelkiisa ah oo qaraabadiisa ah ama islaamnimo ha wadaageen ama dhali ha wadaageen samri imaan allah ka siiyaan leenahay asigana waxaan ugu duceyhaynaa kitaabkiisa midig ilaah inuu ka siiyo sheekh cabdulkariim runtii annagu waxaan ku naqaan nin ahlu khayr ah oo cibaado badan oo camal wanaagsan oo uurkiisa uu saafi yahay hadduu yahay camalka jihaadigaa fikirka uu ka qabo iyo hadday tahay qaraabada uu la nool yahay islaaxeeda iyo la noolaashadeeda waxa uu ka qabo intaba khayraan maaragta ku ognahay khayrna waa u rajayhaynaa waxaan leenahay marka wadaadkaas noqobada gobolka banaadir uu ka mid ahay halkan haddii uu yimid xoogaa xanuuna u yimiday waa bogsooday halkaan uu ka shaqay jiray raggan kaloo maha joogo uu aada u caawi jiray raggii yiqiin oo uu la shaqay jiray oo camalkiisa yiqiin oo ama waali leh ama noqobo kale leh ama maqli jirtay ha u soo duceeyeynaan leenahay samirna allah ka siiyo annaguna waa u ducaynaynaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay baa mahad iska leh allihiina kareensiiyey nagu maxay ahayto diintan islaamka nagu walaaleeyey naga dhiga dad muslimiin ah naga dhiga kuwa diinka ilaahay wada taagan na waafajiyey ilaahay kitaabkiisa inaan usoo wada nusreyno intaa kadib waxaan insha alla mawlaa ka hadli doonaa nabadaan cabdikariin muuse casir runtii magaalada intaan joogay nin lamida oo la nooca maana soo arag wuxuu ahaa imaam mashaajid jooga oo dadka salaada ka bixiya wuxuu ahaa nin aada u kheyr badan marka waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa midaar iyo iftiin baxayuu ku ahaa dadka dhexdooda annagana ilaahay sabar iyo hanaga siiyo mujaahid mujaahidintana ilaahay sabar iyo hana ka siiyo wilaa- wilaayado ka baxna ilaahay sabar iyo hana ka siiyo runtii jihaadkana aad buu u jeclaa meel iyo naf buu u horo diinka ilaahay annagana waxaan leenahay kuwaasoo kale allah naga dhigo kuwa naftana hora maalkana hora allah naga dhigo diinka ilaahay kuwa u nusreeya xilli walba allah naga dhigo khaatumadeennana ilaahay shahaadaha noogu qatimo ilaahay diinka ilaahay nagu sugo xilli walba runtii wuxuu ahaa nin guusha mujaahidiinta aada ugu farxa anigana runtii wuxuu ii ahaa tusaalaha koowaad ayuu yaa cabdikariin bedelkiisana waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha nooga dhigo asagana jannadii firdowsi ah allah ha geeyo annagana waxaa weeye gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo ilaahi wa rabbi waraxmaano gadaashiisa hana fidnaan runtii qaatumadiisa meel fiican ee kusoo gabagabowday isagoo mashaahidkii ku jira oo cibaadaysanaya oo mu'adin runtii salaadaha masaajidoo ka aadimi jiray shala jamaacad waa kusoo tukaday waxaa weeye salaadahoo dhan waajibka wuxuu ku tukan jiray masaajidka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa masaajidada ta- ku tukada salaadaha sunnada iyo faralka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum wraxmatullahi wabarakaatu